waxyaabaha horumarka ah ama waxqabadka dowladda federaalka afartii sano ay soo jirtay ay qabatay ayay waxyaabaha ugu waaweyna ka mid tahay annaga dowladnimadii soomaaliya oo muddo lix iyo labaatan sanaa magaalada muqdisho aan soo dhaafin maamulkii iyo taladii dadka soomaaliyeed oo mar walba muqdisho ku urursanay yaan ka shaqaynay dowladdu ka shaqaysay inay ka soo baxdo waxaa aniga aan fursad iyo aan ku faanaya xilliga aniga hoggaanka aan joogay taladii soomaaliya xildhibaanadii maanta baydhabaa lagu dooranayaa garowaa lagu dooranayaa cadaadaa lagu dooranayaa kismaayaa lagu dooranayaa dabcan muqdishona qaaraa lagu dooran doonaa